halkani waa washington laanta afka soomaaliga ah ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban hirarka filmada geeska africa iyo caalamkaoo dhan oo aad naga dhegeysanaysaan bogga v o a somaly com
barnaamijka dhallinyarada maanta
jimco wanaagsan duur wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duurnimo waa maalin jimcaha kowda bisha julaay sanadka idaacadda duurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan qodobada aan idinkugu hayo barnaamijka maanta waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aad xilidan kale dhegaysataan oo aynu maanta ku eegi doono sida ay soomaalidu u qadarin jirtay wiilka la degan qoyska gabadhuu qabo ee loo yaqaano inanlayaalka
inanka inanlayaalkahi waa inanka gabadha reerkooda la degan inankaasi sharaf buu lahaa karaamuu lahaa ixtiraam buu lahaa xoolahaa loo raaci jiray inankaasi cunto gaara oo qaaliya buu lahaa
ciyaarihii iyo sidoo kale heesaha ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan oon ka marnayn intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada dhegaystayaal ugu yaraan siddeed iyo toban qof ayaa ku dhintay tobannaan kalena waa ay ku dhaawacmeen gantaallo lagu garaacay gobolka odesa ee dalka ukrein duqeymahan ayaa imaanaya maalin kadib markii ciidamada ruushka ay isaga tageen fariisimo ay ku lahaayeen jasiiradda muhiimka ee snake island oo ku taala xeebta odesa gelinkii hore jimcaha ayay gantaaladaasi ku dhaceen dhismo dabaqa oo ka kooban sagaal dabaq iyo xarun madadaalo oo qiyaastii siddeetan kilomitir u jirta koonfurta odesa sida ay sheegeen adeegyada gurmadka go-aanka ruushka oo ahaa in uu ka tago jasiiraddaasi snake ayaa waxaa la sheegayaa in wax badan ay ka bedeli doonto xaaladda badda madow sida uu qabo madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski weli ma damaanad qaadayso amniga weli ma damaanad qaadayso in cadowgu aanu soo laabanaynin ayuu yidhi zelenski isagoo intaasi ku daray laakiin waxay si aada u xadidaysaa ficilada kuwa qabsaday isagoo hadalkaasi sheegay khudbad uu jeediyey khamiistii hogaamiyaha ugu sarreeya taalibaan xabitullaahi akhundanza ayaa waxa uu jimcaha maanta ku baaqay in dunida ay joojiso usheegidda sida loo maamulayo afghanistan isagoo ku adkaystay in shareecada islaamka ay tahay nidaamka keliya ee dowladda islaamiyahu guulaysta akhunzada oo muuqaallo ama sawiro laga qaadeen meel fagaaraha tan iyo markii taalibaan xukunka ay ku soo laabteen bishii agost ayaa khudbad ka jeedinayay kulan weyn ay isugu yimaadeen culimodiinka caasimadda afghanistan oo lagu baaqay inay taageeraan xukunka kooxda islaamiga ah in ka badan saddex kun oo culimaha ayaa isugu yimid kaabuultan iyo khamiistii shir saddex maalin socday oo rag keliya ay isugu yimaadeen kaas oo markaasina muuqaalka aqoonsaada si weyn laysla dhex marayay maalmo waxaana la sheegayaa in warbaahinta laga mamnuucay inay tabiyaan dhacdadaasi warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aad xiliyadan kale maqashaan cabdikariin olol ayaa magaalada laascaanood ka soo diyaariyey
kulanti wacanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya laascanood toddobaadkan barnaamijkeenna waxaa noogu martiya xaliimo faarax yuusuf oo ku magac dheer xaliimo shaal xaliimo shaal waxay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaan diiradda ku saari doonnaa soomaalida hore iyo waxyaabaha ay u yaqaaneen inilayaalka ugu horreyn xaliimo ayaa sharaxi doonta dhaqankii wanaagsanaa ee soomaaliyeed iyo sida qoysasku ay isugu tiirsanaayeen sidoo kalena muhiimadda ay lahayd inay dadku ay noqdaan kuwo wadaaga xoogga calafka iyo xoolaha kusoo dhowow xaliimo barnaamijka dhaqanka ee v o a ee toddobaad kasta ka baxa maalinta jimcaha aad baan idiin salaamaya waxaan idinku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan fi ugu mahadcelinayaa sababtaan ugu mahadcelin waxa iyadoo jecel soomaali barnaamijkeeda iyo taladeeda iyo inay wax ka ogaato xaqiiqda dhaqankii hore ee soomaaliyeed haddii aan idinka sheekeeyo dhaqankii hore ee soomaaliyeed wuxuu ahaa dhaqan aad u wanaagsan dhaqan erey erey xunxuni waa ku jiray sikiin dhaqanka soomaaliya wuxuu ahaa dhaqan aad u wanaagsan annagu haddaanu soomaali nahay meel kasta ay joogto etoobiya ha ahaato jabuuti ha ahaato kenya ha ahaato soomaaliya ha ahaato dhaqankayagu waxaa dhaqan qaaliya annagu ma aanaan aqoon caawimooyinka hay-adaha annaga is caawin jirnay waxa weeye neefku caawo reerku hadduu caawo neef qasho inta u dhow waa laysu gudin jiray ciyi baa la odhan jiray reerka maanta xooluhu aanay u dhalin wax- reer hebel geeli ma u dhalay lodii ma u dhashay maya haddii la yidhaha geel iyo ari maal la yidhaahdaa loo geyn jiray waxa weeye neefka xoolaha waa la wada qalan jiray hadduu dhinto waa la wada qalan jiray subag dhi- een, la yidhaahdo subag jimcooley oo jimca ka- xaafadahoo dhan inta la ururiyo reerka danyarta ayaa subagaa loo geyn jiray caanaha wadooyinka la suri jiray oo waxa loogu talageli jiray dadku way lugeyn jireen fardo iyo geel wax aynu gaadiidkaas aanu lahaan jirnay waddo kasta oo S- soomaaliya s- meel kasta aadda waddada caanaha la suri jiray qofka reer baadiya ee halkaa maraya caanaha halkaa sudan buu cabbi jiray wuu ka dhergi jiray wuu dabooli jiray marka waxa weeye dhaqanka soomaaliya waa dhaqan aad u qaaliya waxa weeye marku wiilku markuu guursado waxaa la yidhaahdaa maal waa la ismaaliyaa xadhig baa la siiyaa xadhigaasaa laba tiro adhaya saddex boqol afar boqol lagu soo ururiyaa qabiil maanan aqoon waxaa la odhan jiray soomaalinimaa la isku kaalmaysan jiray arrintan waxaan uga socdaa arrinka la yidhaahdo inan la yaalka inanka inan la yaalka ahi waa inanka gabadha reerkooda la degan inankaasi sharaf buu lahaa karaamuu lahaa ixtiraam buu lahaa xoolaha loo raaci jiray inankaasi cunto gaara oo qaaliya buu lahaa caana meel loo dhigo oo layada dhiisha inaan la yaalkay lahayd muqmad gaara buu lahaa cunto gaara buu lahaa waxa weeye dhaqankaa wanaagsan baanahay waa la ixtiraami jiray inankaa haddii la dilo magaca soomaaliyeed wuu baabi'i jiray boqol iyo lixdan ama boqol halaad baa laga bixin jiray iminka dhaqankii waxaa bedelay qabyaalad baa bedeshay Een, int- een, xaliimo een, eh, aad iyo aad baad u mahadsan tahay Een, dhaqankaasi waxa uu ahaa mid een, dadka soomaaliyeed ku weyn marka inankuma reerku la deganaa oo la xoolo iyo ciidan ba ahaa marka uu inanku la degan yahay een, qoyska uu gabadha een, reerkooda ka soo jeeda buu qoys ahaan een, ka mid ahaa miya inanku haa reerku ka mid ahaa laakiin inanku qabiil buu ka dhashay marba muddo intuu tagu xoolo soo urursan jiray wuu ku darsan jiray xerada lama kala lahayn laakiin xooluhu calaamad bay kala lahaayeen inankuna calaamadda reerkooda buu ku dhigan jiray inantana xoolaha reerkoodu waa ugu dari jiray waxa weeye inankaa biil lama weydiin jirin waxba lama weydiin jirin reerkaasuu la, la baxda ahaa dhiig lama ahayn laakiin wax allaale wixii dhaqana ee wixii kaltara wuu la lahaa laakiin dhiigga dee ninku inanku waa qabiil kale qabiilkoodu la dhiig noqda oo la, la galaa laakiin xaggiisha hadday sharaf noqoto iyo hadday maal noqoto iyo hadday wax walbaba noqoto inanku reerku ku tiirsan yahay waa laga xishoodaa waa la ixtiraamaa inanku markuu guriga ku jiro lama soo galo looma soo wareego na inankii inanta, inanta qabay baa ku jire hadalkaa hoos loo dhigi jiray waxa weeye xoolaha marka la sii deynayo aayir baa loo diri jiray xoola isaga looma diri jirin dadka kala raaci jiray waa la sharfi jiray waa la karaamayn jiray dhaqankii hore ee soomaaliyeed inuu inanku noqdo inanayaal oo reerka gabadhu ay ka soo jeeda uu la dego maxaa keeni jira waxaa keeni jiray laba siyaaboodba waa keeni jirtay waxa weeye in ra- in- inamada qaar baa iska jecel dee saduhu way way dhib badan yihiin waxa weeye inantaa waxaa laga yaabaa inay reerkii sadohdeed iyo dee reerkii qabiilkii guursaday intay ka cabato ay sidaa ula degto in reerka in in aabaheed iyo hooyadeed oo magaaladaba hadeer inta badan marwar way ka jirtaa way jirtaa iyo inuu inanku inan saboola intuu ahaa reerkan uu gabadha ka guursaday ay reer maal badan yihiin uu saa ugu tiirsanaado labadaasba way dhici jireen markuu inanku soo dego oo uu reerka u yimaado maxay iskaga xilsaari jireen een, qoyska gabadhu ka soo jeedo maadaama eh, dadku ay ahaayeen dad reer miya xoolahana ay haysteen ma waxbay ka siin jireen mise waa la xoolayn jiray mise isagaa xoola ula iman jiray horta in xoolaha wuu- wuu- xoolana wuu ula yimaadaa xoologooyo wax la yidhaahdaa jirta oo nin- inanka loo xoologooyo xoologooyada waxa weeye reerka aabbahana way ka timaadaa waa la xoologooya xerada badh la jaraa reerka gabadhana way ka timaada xoologooyaa la yidhaahdaa oo taa waa loo xoologooyaa inanku markuu reer yeesho waxaa jirta iyadoo laguu xoologooyo xooluhiiba xanuunkaa laayaba oo aad adigu naf iskaabi weydidna wa- way dhici kartaa dadka kalena in de waa in xoolaha waa laga soo ururiyaa oo xarig baa la qaata soomaalida dhaqankeedu waa dhaqanka reer inan kasta oo guursada waxa weeye hadda dhaqankiiba isbedelaya xarig buu qaadanayaa hadduu sa- id- ari helo hadduu lo helo hadduu gaal helo saasaa loogu soo xoologoyn jiri tusaale ahaan oo kale een, eh, markay gabadhu reerkooda la degan tahay xagga ciidanka oo kale markaa ma qeyb buu ka noqon jiray mise xoolaha waa loo raacaa bal ka warra taas oo kale maya ninka waa loo raacaya oo waa loo aroorinaya aroorka waa dhaanka awrta la dhaamiyo waa loo raacaya oo waa loo dhaaminaya oo waa loo sahaminaya oo wuxuu isagu raganimadiisa isku xilqaama mooyaane inankaas inan inanlayaal baa la yidhaahdaa sharaf iyo karaamo iyo ixtiraam buu reerka ka mudan qadarin badan buu ku lahaa ninka dhallinyarada ama ninka odayga ee reerka la yaala een, hadday noqoto dhanka nabadgelyada xilliga colaadaha oo kale sidee baa loo maareyn jiray marka qoyskiisa iyo qoyskii uu gabadha een, u dhaxday ee qoyskeeda ay la joogto ay dhibaatooyin dhex maraan maadaama dadka xoolo dhaqatada een, khilaafaad u dhex mari jiray bismillaah waxa weeye haddii labadaa qabiil inanka qabiilku ka dhashay iyo qabiilka inantu ka dhalatay ay isku dhacaan rag ciidana ayaa reerka rari jiray wadada marin jiray meesha reerkoodu joogo ayaa la geyn jiray aad iyo aad waaba ceeb caari ah soomaali dhaqankeedu inan la yaal lama ogola in la taabto in wax lagu sameeyo haa qiimo u lahaa waxa weye inankan inaad inaad adigu dhashay inanku mar haddaad gabadha dhashay wiilkiina waad dhashay ixtiraamkaasi waana ma- waxyaalaha dhaqanka soomaalida ee hore naagaha lama diri jirin oo naas dheer baa la odhan jirin oo lama taaban jirin ragga waaweyn ee de sharafta le birimigaydaa la odhan jiray oo lama taaban jirin ninka inilayaalka ama qofka martida ah oo kale waa labadaasina waa la mid ninkaasi hadduu marti yahay la taaban maayo inankaasi hadduu inanlayaal yahayna la taaban maayo tusaale ahaan marka uu reerka la degan yahay oo uu xilimu ka guuraa reerka gabadha een, ay ka soo jeedo qoyskaasi wuu ka guuraa oo isaga taga ma xilliga colaaduhu dhacaan mise xilli si iskiisa oo uga guuraa jirta maya laba lababa wuu uga guuri karaa oo wuu iga guuri jiray mar in colaadu hadday dhacdana ree- ninkaasi waa guuraa haddii awlaadiisu waaweynaato ninkaasi isku filaansho gaadhana waa guuraa Aa, dad aan guurin oo meesha la dhaqmo oo ka awow ka awow ka fir ka fir inan layaal noqdo iskaga tarmaama waa jiraa hadda wax ma iska bedeleen mise weli wuu jira dhaqankii inilayaalku ee la yaqaanay ee miyiga deganaan jiray magaalooyinka hadda maxaa soo kordhay oo wax iska bedelay ma jiraan mise weli wuu kasii jira deegaanada haddeera haddaan ka hadlo horta waxa weeye wax waliba way isbedeleen wax walba waa isbedeleen dhaqankii oo dhan ba isbedelay M- siyaabo badan buu isu bedelay abaaruu isu bedelay colaaduu isu bedelay dalkeennii oo dee dhaqamadeennii oo dhaqamo kale fasaqeen buu isu bedelay waxa weye haddar ilinayaalnina ma jirto maba jirtaba waxa weeye caawa haddaan ciyigii baan jirin wax walbaan jirin yaradkii baan jirin gabdhii boqolka laga bixin jiray hadda bayntiin lagama bixiyo waxa weye guri guri soo in magaalada ah waad arkaysaa iyo guri guri dhifoo laleeyahay inankaasaa gabadhaa qaba oo waa inan la yaal laakiin waa jiro horta maga- baadiyihii maba jiraba laakiin magaalada de waad haddii reerku guryo badan leeyahay oo la yidhahda guri gabadhii hablaa gurigaa la siiyey way way jirtaa wax wax laysku caawiyaana waa jirtaa laakiin ma jirto haddar wixii dhaqamadii oo dhan ba isbedelay gabadha reerkooda uu la dego maxaa meesha ka saaray hadda een, waayahan dambe oo oo uu aada u sii yaraanaya colaadaha ka saaray xoola la-aantaa ka saartay dadkiiyo xoolihii laysku sharfi jiray laysku karaamayn jiray ay meeshii ka baxeen soomaalidiioo aan labadii ilmaadeerta rub aha aanay isbixinaynin waxyaalo badan baa meesha ka saaray dhaqan xumo timid oo dalkeennii soo gashay oo aynan dhaqan iyo hidatoonna ulahayn baa ka saartay marka dadkiiba is aamini maayaba aaminaa daraa meesha ka dhacda qiimihii qoysasku waa burbureen waxa weeye dadkii waa laysilaaw awal waxaa layska booqan jiray ka kagan kagan kadal kadal xamar qofka iyo iyo hargeyso qofka jooga oo isbooqan jira qaraabnima laysku booqan jira iminka ma jirto dee labadii isdhash- is- isdiqina isilowday baa ka dhacday xagga qoysaska caawinta oo kale haddaynu ka hadalno markii miyiga la joogay iyo marka magaalada la joogay isbeddel badan baa ku yimid oo marka gabadhu hadda ay magaalada een, qoys ku samaysato miyay ula iman karaysaa een, reerkoodii een, bal ka war taasoo kale miyiga dhaqankaasi lagu ka jiro oo innaga ka sheekaynay inilayaalka iyo xoolaha loo goyn jiray
dee horta laba la- magaaladii laba waa jirtaa reerku hadduu guri hantiya leeyahay inantii waxa- waa laga yaabaa inay qol ama laba siiyaan laakiinse reerkii ma- baadiyaha kasoo xerooday waxaaba laga yaabaa inay iyagu magaaladii kira- kira degan yihiin kiradiina aanay gabadhan kiradii kaba bixin karin iyagiina kira kale aanu reer magaalku dhaqankanba fahansanayn I- in dadkiina aanay haddar sidii aanay hore dee dhaq- isuba isuba dhaqaalaynba ha war gabadha muu naga kaxaysto war muxuu gabadha nooyin haddii uusan naga kafaalo qaadayn nooga guursanay balka waran intaa kii mid xunoo saaqida gabadhii naga guursanay waxaa berigi hore lama odhan jirin waa laga xishoon jiray.
waa laga xishoon sajiilan jiray war orodoo in reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel xoolaha ka soo qaado annaguna waa kuwii xoolo goynay baa la odhan jiray haddeerse waxaa la odhanaya arag noofur gabadha haddaadan maba jirto naxariisiba ma jirto iminka ceeb bay ahay waa ceeb waa laysu xoolo goyn jiray xoolo goyo waxaa la yidhaahdaa laysu xoolo goyn jiray Een, ninka gabadha een, reerka xididka laa dee ereyga iyo hadalka iyo in uu dhegtiisu wax maqasho dadkii hore ee soomaaliyeed iyo dadka hadda joogaba aad bay u ilaalin jireen waayo horta mar walbaba horta in waa laga xishoodaa inanka inan layaalku waa qiimo sharaf badan sharaf badan sharaf badan ayuu kugu leeyahay haddar hadduu ina wiil gabadh kaa qabaa kula degan yahay wixii laysku kabilaha ee dhaqaalaha ahaa ee laysku Hayntii baan jirin.
hayntii hayntii baan jirin hayntii baan jirin ee weli ixtiraankii waa jiraayo soomaalidu weli xishoodkii iyo ixtiraankii weli waa kusii dabaleeyahay laakiin dhaqaalihii iyo xoolihii iyo maalkii baa dee meeshii ka baxay ninku xisaabtaman jiray shan boqol oo geela kun geela labaatan kun oo adhiya intaasoo faras dee ma jirto ma jirto hoos buu u dhacay haa Aa, abaaraha sameeyey waad ogtahay ab- xoolaad ka hadlaysaay naftii dadka hadeer qiila qiila run baan kuu sheegayaa shansho adeer shansho ayaama dhaweed waxaan arkayay shan caruur iyo hooyadoodoo gaajo u dhintay xoolana daaba nin la harkaa orgi baa iga hadhay oo nin orgi u hadhayow maxaad se- sodog iyo seedi iyo inaan layaal ku kabi kartaa adigii baabaa yaasiinka haystee marka wallahi xaaladda aad bay u adag tahay soomaalida dhaqankuna waa sii liciifaya oo aad buu isu sii bedelaya Een, qo- abaaraha soo noqnoqda iyo waxla-aantu qoysaska soomaaliyeed dhex taalla waxyaabo badan oo laga sariigan jiray oo xagga dhaqanka laga xishoon jiray miyay meesha ka baxeenna xaliimo shaalay horta waa ka baxeen abaarahana horta waxa weeye inagu weligan abaara weynu arki jiray baha- abaar la yidhaahdo baaha abaar la yidhaahdo gaari gaarsaar abaar la yidhaahdo jiitama abaar la yidhaahdo xamaamo cuna abaar la yidhaahdo baaha abaar la yidhaahdo beermareeba horta abaara badan bayna soo mari jiray laakiin dadku saahiib buu ka dhigan jiray caloosha x- waa la dareerin jiray jawaanaa lagu guri jiray xoolaha waa la dareerin jiray jawaanaa lagu guri jiray caanaha afar rukun inta loo taago saa loo saaraa marka dheecaanku ka baxo caanihii oo qallalan inta meel lagu waa jiilaalka biyo diiran lagu qooshan jiray soomaalida laftigeedi baa dhaqankeedii baa lumay haa wax kale haddii la waaya hargaha la dubay inaan layaalku intaasu wax ku lahaa dab baad soo shidanaysaa saasaad ugu dubaysaa isagoo macaankiisa iyo dhanaankiisa aad yaabaysid qurdudududum haddaad biyo ku cabto nabade buurahaasaa la aari jiro midhaa la guran jiro bardaa la guran jiro dari baa la guran jiro xamur baa la guran jirayo gob baa la guran jiro muratoon baa la guran jiro murcayaa la guran jiro dhafaruur baa la guran jiro xabag cadaadeed baa la guran jiro xabaag madheer baa la guran jiro doombir baa la guran jiro ti- tindhar baa la- cilal baa la guran jiro dee mala wixii hadda Een, inankaa reerka la degan lama qadin jirin waxyaabo kasta iyo abaar kastoo dhacda iyo iyo waxla-aan kastoo qoyskaasi soo waajahda midhaha marka lasoo guro subag iyo caanaa loogu dari jiray fandhaal inta loogu rido subag iyo caana loogu daro ee dheh sida muqubadii baa la siin jiro juuq juuq qofka toddoba casho cunaa dadkaba uma ekaan jira sida midhuhu guduud noqon jiray waxaa weye dhaqankii oo dhan ba isbedelay dhaqan macaan baynu haysanay dal macaan baynu haysanaa dad macaan baynu haysanaa inagiibaa fakerkeenniba wax kalaaba in- inaga siiyaba waxaad moodaa in soomaaliya oo dhan ay falan tahayba inankaasaa laga fur yeelaya xallaale wixii la keeno hadday haliirmaan tahay hashaa waa laga fur yeelaya hadday mid irmaanta midhilta laga fulgoolin waxay tahay "Nah, inankii baa jooge inagu bal aynu rinjigeeni waxayna iska qoqoqooshanay bal intaa horta inanka u geeya nacam awrkiisaa loo rari jiray harar ba hararku ka qurux baday shalle iyo lamaale iyo madoobe iyo googoos ba isagaa loo dhisi jiray oo la siin jiray haa kab- markii la degaba alaabtiisa waa la asli jiray wax asal la yidhaahdo dhigaha iyo loolka wax asal iyo cas oo qurux badan hadhowna subag baa dhakada laga marin jiray Een, eh, taariikh waxaa dhacday wiil baa abtigii haysan jiray maantii dambe uu yidhi abti orod reerkiina aad abti warba caniga geyso iyo abti korkaygaa warramaya inanku markaa inan liito caata soo noqo buy koran buu u qalay korankii markuu qalo inankii buuleeyo inankii dee dhogortii ka dhacdo wacyidhi buu yidhi abti iga warbixiyo abti korkaygaa warramaya wax walba soomaalidu maskaxdiyo korkooda ka warrami jiray waayihii hore een, dhaqanka wanaagsan ee fiican ee qoysnimada ku dhisnaa iyo iscaawinta waxyaabahaad isleedahay way ugu muhiimsan tahay in dhaqankii la soo celiyo oo ay noqdaan dadka dad isku tiirsan oo lays caawiyo sababta laisu caawin jiran ay ahayd in qofka xoolow yarowga caruurta lala koriyo kaan waxba haysanin dhaqaalaha lagu taageero magaalooyinka oo dadku ay soo galeen miiga oo sii yaraaday qofka danyarta ah waa darba xoolo badan dad baa haysta dadna waa zero waa laysku celceliya innaga hadda soomaaliba haddaynu nahay hay-adaha caalamka waxaanu ka codsanaynaa inayna soo caawiyaan waxaan ahayn ma yaqaanaan aan wax ninku had qofku hadduusan wax qabsan oo uusan muruqiisa iyo maskaxdiisa uusan ka shaqaynin horta marnaba hori marma gaadho baryo ilaahay baa lagu dharga baryo aadana laguma dhargo soomaali anigu haddii maanta codkayga ay dhegaysan lahaayeen amba dad caqli leho soomaali caqli way wada leedahaye waxa weeye anigu waxaan u arkaa in soomaali iskaashigii lasoo celiyo dhaqankeenni suubanaa lasoo celiyo dalkeennii barwaaqa iyo hodan iyo dheeman baa dhex taalla cid wax kalena laynagu caawin maayo waxaa la rabaa in layna sii jeediyo marka anugu soomaali waxaan odhanaha soomaaliyey isma ogidina baraaruga hurdada ka kaca maantaad leedihiin aqoon baanu leh jaamacada annagoon jaamacada lahayn oon iskuul aqoon soomaaliyoon aqoon lahayn oo caraabiinoo xoolahooda keliya raacda ayaa isku filla isku fillaanshaynu ahayn wax inaga maqnaaynu dibadda doonan jirnay ma jirto isku fillaanshaynu gaadhnay maantana waad aragtaa xaaladeennu meel ay marayso talada ugu dambaysa aad qoysaska soomaaliyeed u soo jeedinayso hadday noqoto dhaqankii hore hadday noqoto dadkan hadda magaalooyinka sida weyn ugu soo batay waxyaaba aad soo jeedinayso maxaa ka mid a waxaa ka mid ah soomaaliya aan iskaashanno diinta islaamkana aan ku dhaqanno ilaahayna aanu noqonno subxaanau wa tacaala ahaa carruurteennana aan diinta islaamka ku barbaarinno meelaan joogno dal iyo dibadba aan shaqaysano soomaaliya gacanta shisheeyaha aan iska dayno ilaahayna aanu noqonno subxaanau wa tacaala in ilaahay dowladeenna iyo dalkeenna inoo xasiliyo ilaahay ummadeenna ummad islaam oo saalixa inuu inooga dhigo waa qurbaha waan daawadaa mar walba aad baan uga murugoodaa dhaqankii dhallinyaradeenna dhaqan xumada haysata halkanna waa la mid halkanna waa kaa maraykanka jooga calaamadu ka arku inankii soomaalidu meel uu joogo hadduu muqdisho joogo gobol kasta uu joogo calaamadu halkaa ka arkay buu iskaga dhufanaya marka waxaan odhan lahaa soomaaliya aan gamcaha isqabsanno soomaaliya aan gamcaha isqabsanno aan anigu odhan ku talin lahaa weliba haweenku haddeer haweenkow idinkaa dhaqaalihii hayee raggii balwad ba inaga qaadataye muqaadaraad bay qaar irbada isku dura qaar jaad cuna dhegaystayaal intaas waxaynu ugu dhan barnaamijkii suuyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascanood toddobaadkan waxaa marti noogu ayd xaliimo yuusuf faarax oo ku magacdheer xaliimo shaal intaana barnaamijkaasi mid lamida ku kulmi doono dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii nabadgelyo
waa tahay cabdikariin olol aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal halkaad ka dhegeysanaysaan barnaamijkaasi waa v o a markana waxaad kusoo dhawaataan dhinacii iyo heesaha ayaanu jallaaci doonaa ee qodob iyo laba ka mid a wararkii u dambeeyay ciyaaraha haddaan idiin dulmaro naadiga kubadda cagta ee tottenham hotspur ayaa waxa ay la soo wareegtay ciyaaryahanka brazil u dhashay ee richarlison oo kooxda everton u dheela waxaana la sheegayaa in ilaa iyo shan sano heshiis ku kacaya lixdan milyan oo pound ay markaasi shan labaatan jirkaasi la gaartay ciiraankaasi ayaa toban gool u dhaliyey kooxdiisa isagoo sidoo kalena caawimaad dhowr ah kaga qayb qaatay kooxda everton si ay xil ciyaareedkii hore uga badbaado inay heerka labaad u gudubto dhegeystayaal ciyaaryahankii hore ee naadiga kubadda cagta inter milan romelo lukaku ayaa haddana dib ugu soo laabtay naadigaasi kadib markii xil ciyaareed uu ku maqnaa naadiga kubadda cagta ee chelsea lukaku ayaa soo laabashadiisa inter waxaa markaasi soo dhaweeyey qaar ka mid a taageerayaasha chelsea ayaa waxa ay inter siisay sagaashan iyo toddoba dhibic shan milyan oo pound si ay lukaku ula soo wareegto hase yeeshee waxa uu sheegay inuusan ku faraxsanayn in uu naadiga london ka dhisan uu kasii dheelo oo uu sii joogo wararkii ugu dambeeya ciyaaraha ayaan intaas kusoo gabagabeynayna dhinacii heesaha ayaanu markaan jallaacinaa nala dhegeysta heestan
werkuna awehelayahay wadku iinu fududa walwalkiyuu dhigtaan qabo ruuxii waaya arago koradu u wareegayo weerkuna awid helayahay wadku iima fududa walwalkiyuu dhibtan qabo ruuxii waaya arago wan kala awaraysaa waxyaada anay saaraneen wuxuwaa adduunye ruuxba waaya sujuud wuxuwaa adduunye ruuxba waaya sujuud weheshaday idugatay laga waadan jiraaye weeshaday idugatay laga weecan jiraaye ismalahayno jacaylbaa kuwaaliye ismalahayno kosbaad iswaayine ismalahayno waktigaa ku ciidiye wanoleyda waa walaloo magu dhacay ismalahayno jacaylbaa kuwaaliye ismalahayno kosbaad iswaayine ismalahayno waktigaa ku ciiliye wanoleyda waa walaloo magu dhacay wiiqay jirkaygiyo wadnaqayga mudaay ruuxan waa isuurubi wejigeegu dareema walwalkiyo dhibtaan qabo ruuxii waaya arago wan kalaa wareystaa waxyeelada aanay istarani wiiqaytukaygiyo wadnaqayga mudaay ruuxan waa isugu ogin wejigeegu dareema walwalkiyuu dhibtaan qabo ruuxii waaya arago wan kala waraysaa waxyeelada aanay saaranin wara uu habeenkii warabuhu wareegayo
waa tahay dhegaystayaal heestaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenna maanta ee dhallinyarada tan iyo afarta galabnimo waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
walwalkiyuu dhibtaan qabo ruuxii waaya arago wan kala wareegayo